galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan waa khamiis bisha mayna ay tahay sagaal sannadka labada kun iyo labaatan iyo afarta halkaad naga dhegaysanaysaanna waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda s b s magacayguna waa xasan jaamac wararkana maanta waxaa ugu waaweyn australia oo lagu wado inay kordhiso mashaariicda gaaska lagu soo saaro sidoo kalena taageeraysa isbeddelka la doonayo in lagu gaaro waxaa loo yaqaano net zero oo ah in hawada wasaqda lagu sii daayo eber laga dhigo markaa la gaaro labada kun iyo kontonka ra-iisul wasaarihii ugu wakhtiga dheeraa dalka fijiina waxaa lagu xukumay hal sano oo xabsi ah dowladda australia ayaa kordhinaysa mashaariicda gaaska lagu soo saaro si markaasi ay u haqabtirto baahiyaha loo qabo gaaska iyo korontada sidoo kalena mashruucan ayaa lagu taageerayaabaa layidhi sidii loogu gudbi lahaa waxa loo yaqaano net zero oo ah in australia hawada wasaqda ay kusii dayso ay eber gaarto marka la gaaro labada kun iyo kontonka arrintan ayaa dowladdu ay ku dhawaaqday inkastoo ay soo baxayaan baaqiyo caalami ah oo lagu doonayo in lagu joojiyo ama lagu soo afjaro shidaalada dhulka laga qodo iyadoo ay soo baxayaan digniino dhanka isbedelka cimilada iyadoo hay-adda tamarta caalamiga ee la yidhaahdo i e a ay ku boorinayso in aad hoos loogu dhimo isticmaalka dhuxuldhagaxa batroolka iyo gaaska si loo gaaro yoolalka isbeddelka cimilada ee caalamiga ah ra-iisul wasaarihii ugu wakhtiga dheeraa dalka fiji frank banimarama ayaa lagu xukumay hal sano oo xabsi ah isaga oo lagu eedeeyey inuu markaasi isku dayay inuu hor istaago cadaaladda banimarama ayaa markii hore xabsiga laga daayay bishii lasoo dhaafay balse racfaan uu qaatay xerilaalyaha guud ayaa markaasi keentay arrintan in hal sano lagu xukumo xabsiya nin lagu eedeeyey inuu toorey geliyey qof uu la socday weerar ka dhacay meel lagu jimicsado oo ku taala magaalada sydney ayaa la xiray kadib xalay oo boolisku ay ku raadjoogeen ninkan ninkan oo la aaminsan yahay inuu afartameeye jiro ayaa isagu isu dhiibay xarunta booliska ee xaafadda d y ee waqooyiga magaalada subaxii hore ee saaka tan oo ah labaatan iyo afar saacadood kadib markii uu weerarka uu ka geystay xaafadda alexandria gobolka victoria ayaa lagu wadaa inuu raaligelin ka bixiyo doorkii uu ka qaatay wixii loo bixiyey stolen generationka ama jiilashii la xaday tan ayaa qayb ka ah isbedelo ka soo baxay waxaa loo bixiyey baaritaanka runsheega ee gobolka ka socday baryahan taliyaha booliska gobolka victoria shane batten ayaa xaqiijiyey in ciidankiisa ay ka go-an tahay inay isticmaalaan nidaamyo cusub marka ay la xaalayaan dadka indigeneska aboriginalka ee gobolka qofkii ugu horreeyey oo lagu soo ogo dacwo la xiriirta inuu taagay salaanta naadsiyiinta ee gobolka victoria ayaa wajahaya laba maalmood oo dhegeysiya oo ka dhacaya maxkamadda gobolkaasi iyadoo halkaasi la keeni doono quburo baratay ama ku takhasustay fikradaha naadsiyiinta iyagoo la filayo markaasi halkaa in su-aala lagu weydiiyo jacob hersant oo labaatan iyo shan jira ayaa kasoo muuqanaya maxkamad ku taala magaaladan melbourne maanta oo khamiis ahayd halkaas oo uu sheegay inuusan qiranayn inuu dembigaasi ama eedaasi galay maanta magaalada melbourne daruur ayay ahayd iyo sagaal iyo toban digrii halkaas sydneyna ay markaasi roobab xoogaa u ka socdeen iyo kow iyo labaatan digrii halka australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay lixdan iyo shan senti oo lacagta mareykanka ah